ii caddeynaaday waxaan filaayay madaxweyne waxaa nooga wakiilahay madaxweynihii ugu dambeeyey kaa inuu nagu filnaado ayaan filaayay waase haddii tahay laba xabaan ahaadiila oo kun saddexaad aan lahayn ilaayda ma aqaan anigu hadda meelaa ka bilaaba tibriyahan dambo war waa ka tegey warquute warquute waa ka tegay biryahan dambaysay waxaan rabaa bismi illahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaan rabaa in hadalkayga ku bilaabo laba hadal oo xanuun badan oo aada u xanuun badan inaan warkayga ku bilaabo yaan layla yaabin waa dhacdo soo dhacday oo aan goobjoog ka ahay kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatankii kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatankii yar ila dhashayo waxaa jiray biliiska ahay waxna ku soo bartay etoobiya magaalada bishufta injineeriya uga soo baxay wuxuu ahay dhaqankiisu laba saac markii la gaaro weligiis gurigiisa kama maqnaane laba saac markii la gaaro gurigiisuu joogaa ilaa waa nin askar la soo dhaqmay iyo dictator la soo dhaqmay afar saac oo habeenna uu iibi habeenna soo ordahay hodan aan deganaay asiguna wuxuu deganaay curuu agteeda waxaan idhi dhaqanaad laheed dhaqankaagi waa jibisay xawada waxaa dhaqankaagi aad ku jibisay oo saacaddan la socoto maxay tahay laba hadal oo laba arrin oo igu soo dhacday ayaan ka baqayo yidhi inaan la dhinto oo waxay ila naqatay inaan kula wadaago adiga ninkii gaaray nasiibkiisa laakiin inaan qof kale ay ila ogaataan rabaa wuxuu yidhi laba arrin waxa waayuu yidhi horta salaad gabeede wada waa toddobaatankii kacaanku wuxuu jiraa saddex bilood salaad gabeede oo geed ku xiran ee xabad baarka looga dhufanaayo goobjoogaad ahaanee waa toddobaatankii waa la arkay ilaahay waa oobsaday salaad annakoo saan u joogna oo cumrigaana hadda joogno leh ayaa joognay wax qof halka qofoo ka dhaqa baalikaas waxay ku fileed boqol qofood oo banaanka u soo baxda ee tiraa laba taabo kale ayay ku fileed boqol haddii markaa mudullood u lahaa lahay midnimo ama abgaar oo midnimo lahaa lahay ninkaa til lagama gooyin hal til lagama gooyin laakiin waxaa la yidhaha abgaar waa la kala gatay waa la kala addoonsaday laba laba kumiyaa la kala siiyey niba meelo u biyo doonta midda labaad wuxuu yidhi haddii markaas abgaala oo ay arintu haddii abgaar dhaqanka oo maanta ku socdo ouna wax ka bedelin wuxuu noqon doonaa oo lamid noqon doonaa qabiilka ugu badan etoobiya uraaga layidhaah ayuu lamid noqon doonaa hadda etoobiya ninkii tagaa yaqaan uraage waa qabiilka ugu faraha badan oo ugu faraha badan waay haddii neef kaa baktiyo maanta oo neef kaa dhinto intaa dhihi lahayd neefka yaa iga qaada xagga iyada joogsaa uraaga uraaga uraaga uraaga aan leeyahay uraagaa ku ku dagaalamaaya neefku baktiga jiididiisii ayay ku dirirayaan waa kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatankii macluul maxamed saad allah u naxariistay dardaarankiisa ugu dambaysa waxay dheer tolkiisa ugu aaday ee ula soo dardaarmay toos gurigiis macluul markuu soo naqdo safar ka soo naqdo asagoo gurigayga soo bilaabin gurigiisa ma tegi jirin beriga waa ii yimid wuxuu yidhi caliow wixii hore walaa soo dhaafay jeebkayga waxaa ku jira furihii budlood ama furihii abgaar saas rabto u qaado ayaa jeebkayga ku jira haddii lay weydii waayo furahaas haddii lay weydii waayo abgaar waa jiri jiray waa la dhaha waxaan isku daynay in furihii la weydiiyo xoogaa qaaraamaha la is weydiiyey qaaraamaha la is saaray aniga shan kunaa la is saaray shantigu waa geeyey intii shanti kale lagu soo deli laheed oo toban kun lagu balmay la isu keeni lahay shanti kunaa la qaybsaday macalinuu godow kula jiraa furihii adgaar ama furihii budulaa godow kula jiraa sheekh cabdulqaadir aan u tegey sheekh cabdulqaadir aan u tegey waxaan ku idhi waxaan la socdaa macalinuur sheekh maxamed biyamaalow naaguuna ku derin hadduu adduunka joogay iyo hadduu aakhiro jiraba inuuna weligiis aroosin adoogaa ku aftaqaadahee furihi nooga doonaya aakhira idoo furihi waa ku maqan yahay waktiga uu keena waa ku maqan yahay intaas waxaa ku soo maraa budullood wuxuu soo maray taariikh oo dahaba taariikh dahaba taariikhda waxaa loo dhigaa loona akriyaa ninkii markaa joogana inuu soo gudbiyo ninkii yarayna inuu markaa akhristo ee dhacdidii dhacdi maalintaas uu ku ogaado mudlood wuxuu soo baxay wuxuu soo maray midnimo ay isku qaaraan ahaayeen oo qaaraanka isla bixinayeen wada tashanayeen oo isku siyaaso ahaayeen isku duulaan ma dhahay maxaa waa u dhaawacaa ergaas isku duulaan ma dhahay ma isticmaalayo ergaas isku duulaan ma dhahay waa soo maqli wuxuu ahay maalintaas iyo sharaftii u adduunka ku lahay sharaftuu soomaali dhexdeeda ku lahay sharafta uu dhexdiisa ku lahay ninka joogan diyo maraya jidka ee mudullood haddii loo aqoonsado mudullood inuu yahay gacantaa laga shubinaya gacantaa laga shubinaya hebelna ma keenin heblana ma keenin waxaa keentay midnimadii mudulloodaa keentay midnimadii mudullood waxay dhalisay inaan kulligeena shariif wada naqano ashraaf wada naqano gacanta nagala wad shumiyo ayay ay keentay midnimadii maanta oo tiradii tiradii ka badan tahay xoolihii xoolihii ka badan yihiin aqoontii aqoontii ka badan tahay mudullood maanta xaggoo maraaya xaggoo maraaya maanta ii sheeg uraago uraago soo uma soconno soo uraago uma soconno wallaahi haddaan laga joogsan oo aan salaadaas iyo dariiqa xumo ku socon aan laga joogsan uraago waa kasii hoos marayna aadaan uga hoos marayna aadaan uga hoos marayna mudullood yani waad dhihi kartaa jifo jifaad qabiil mudullood la yidhaahaa jira mudullood qabiil waa ka weya mudullood qabiil waa qoomiyad waay ma ahan qabiil ma ahan mudullood ninka kugu dhunsan qabiil ma ahan mudullood waa qoomiyad weyn oo ilaahay oo karaama sii waayo waa qoomiyad fara badan oo ilaahay uu ka dhigay garabka qaranimada soomaaliyeed inay garabka midigta u noqda oo ilaahay ka dhigan waayo war adigoo saas oo ilaahay oo awooddaas ku siiyey oo dhaqankaas ku siiyey oo wax walba ku siiyey haddaad adigu diiddo eed hoos aaddo hoos isu jiiddo yaad ku aysanaysaa beri haddii uraago aad dhaqato yaad ku eedaysaa yaad ku eeday qof aad ku eedaysa ma leh mudullood xaq uu leeyahay xaq soomaalinimeed uu leeyahay xaq beeleed uu leeyahay xaq qof kasta uu leeyahay qof diidi kartoo ilaahay abuurto lama jirto hal qof oo diidi karta lama jirto wallaahi wuxuu la rabin wallaahi wuxuu la rabin mudullood inaad qof soomaali ka suurri karta awli jirto mudullood mudullood waa qaran mudullood waa qaran waay mudullood qaran waay dib inkiri kara qarannimadiisana ma jiro waxaan maqlaayay marka aan saas leehay marka aan saas leehay waa qaran waayo markaan leehay waa qaran waayo markaan leehay wax ulama jeedo ulama jeedo inuu budulloodkii ligisqaran yahay ulama jeedo ulama jeedo inuu budulloodkii ligisqaran yahay wuxuu qaran ku yahay soomaaliya oo wada jirtou qaran ku yahay soomaaliya oo mid ahou qaran ku yahay soomaaliya oo walaalahw mid ku yahay soomaaliya wax wada qaybsanayso mid ku yahay laakiin markay gaarto geed in hoos loo dhigo oo hoos loo dhigo ee hoos loo dhigo ma yeelayo ma yeelayo qofka laga yeelayo waxaan maqlaayay waxaan maqlaayay lama shiri karo mudullood ma shiri karo warsaasaan maqlaayay mudullood ma shiri karo warsaasaan adhaynay ku soo dhacay mudullood waa shiraya si sharciyahoo ku shiraya si sharciyo ku weydiisanaya muxuu waaya shirkiisa xaqa uu leeyahay inuu shiro sida soomaaliya oo dhan ay qof walba xaq u leedahay maalintay go-aansatay inay jirtay ayay shir inay shirtay xaq u leedahay mana loo diidi karo cid u diidi kartana ma jir ma jir bal waxaan qabaa bal waxaan qabaa bal waxaan qabaa shirkan oo hadda mudullood gogosha mudullood baalintii lay keenay warqadda markii baalintii lay keenay warqadda oo martiqaadka waxaan weydiiyey waxaan weydiiyey maxay u tahay martiqaadkan waxaa layihi muduloodaa shiraaya mudullood baa shiraaya waayahay muduloodaa shiraaya maxaa ka soo baxayaan in shirka aada sheegaysiin maxaa ka soo baxaya maxay tasaa ulajeedadiinu warki war kalaasdadacda waxaan ku idhi mudullood haddii la yidhaha waa shira ee soomaaliya dhegta ku qaadato waxaa waxay ka sugaysaa wax weyn oo weyn oo weyn aa laga sugayaa go-aanka ka soo baxaya mudullood waa inuu noqdaa go-aan qaran go-aan qaran inuu noqdo dawladda u shaqaynaaya dadnimadooda u shaqaynaaya soomaalinimada u shaqaynaaya waa inuu ka soo baxaa muxuu aha shirkaas haddana waxaan ka rajaynaynaa uga fadhinaa go-aamo wax ku ool ah oo qarannimaa oo qaranka u shaqaynaaya oo u adeegaya mudullood oo u adeegaya soomaali oo cid walboo soomaali u adeegaya waa inay ka soo baxaan kuma kuma talinayno weligeyna weligeyna naga maqli maysi mana idinkula talinayno in dagaal dagaal sokeeyo dalkan inuu dib ugu soo noqo dagaal sokeeye oo dambe inuu dalkan ku soo noqdo mana ku talinayno mana idiin sheegayno mana laydinku horkacayo laakiin xuquuqda aada leedahay waxaad xaq u leedahay maadacad inaad tureysatid ee madaxtooyada aad idhideena istaagta ee tiraa xuquuqdaasaan leehay waa inaad isiisaa adoonku sii waawna inaan laga kicin inaan albaabka laga kicin ilaa xuquuqdaada aad leedo ayaad xaq u leedahay ayaad xaq u leedahay ayaad xaq u leedahay waa shirteen waxaan anigu weli ku tali lahaay oon aad ugu tali lahaay shirkaanu inuu mudullood u dhaafo mudullood markuu wixiisa suuqsado oo shareecdiisa suuqsado inuu shirkiisu bannaagto inuu sii socdo inuu hawiye aado hawiye inuu tago in jir hawiye uu dhaco oo aada hogaaminaysiin oo taladiisa ay ku dhex jirto in la qabto dalkaanu waa isdilay waa la kala tegay nin walba tuulida ku dhisow tegay ilaa maanta ilaa maanta shirdigu heshiisiin oo raalli laga wada yahay oo la wada dhan yahay lama qaban ilaa hadda lama qaban aniga waxaan ku tali lahaay in hawiye u shiro raxaweyn ay dhinaceeda u shirto dir ay dhinaceeda u shirto daaroodba dhinaciisa u shiro qabiil walba oo dhexdiisa isoo cadda falay in shirweyne qaran ee soomaaliyeed oo dib u heshiisyada la qabto si soomaali oo midaysan loo helo هل هبل مشير كران هل هبل مشير كران انا بقول كاس بالو كي بالباغا انا وحان هدف كلي ولا جدديدو هي بشرك الله waxa waaye Soomaali in loo qabto shirweyne qaran shirweyne dib u heshiisiin Soomaali in loo qabto Soomaali midaysan hadii la helo dawla midaysan oo taag oo haysata maxaa shacbiyad haysata oo ta ayaa soo ayaa soo baxaysa laakiin hadda ay ku socoto hadda ku socoto haddii gobol walba carab qabiila laga suray anigu walaalkii xasan waa runtii xaqa uu leeyahay federaal inuu taageero badiyay waa ku soo hogaamiyey waana wax shacabku door waana wax dawladdu dooratay oo asigu ma bedeli karin laakiin anigu gacali mahdiyahan waxaan qabaa inta soomaaliya lagu maamulayo wax federaalism midha qaran soomaaliya oo xoog leh cirkaas oo inoo jira cirka cirku inoo jira oo inoo jira yacni midda lagu leeyahay hadda oo federaal eh waxaa iskale waxaa iskale etoobiya iskale etoobiya meel silaawiya iskale anigu waagayna waa ku diidnay waa ku diidnay nairobiyaa la geeyey magaciyaa laga bedelay federaal la keenay waaa soomaaliya waxaa loogu keenay federaalka loogu keenay in lagu burburiyo oo qaran soomaaliya xoog lahoo daba dalkan inuuna ka dal aad aadaad umaasantihiin imaankii ulbaasyada iyo dhammaan waxaan uga tacsiinayaa sida anuu ku raacsan madaxweyne xasan hadii waxyaal waxyaal ay raalli keeneen ay dhaceen hadday dhaceen kulligayna anakaa hoyaadka eh qortaasaa naga wada xihan qortaasaa naga wada xihan qortaasaa naga wada xihan aadaad umaasantihiin wasalaamu calaykum